maanta meeshaan waxaan kugu imaadnay inaan mahad celin samayno doorashadeedii madaxweynaha kenya uu doortay mudane aadan barre ducaale wasiirka difaaca waxaa soomaalida inaan u sheegaan rabaa security wasaariinta ama wasiiriinta ku saabsan nin aan lagu kalsooneyn lama lama siin laakiin kuw kala wasiiriinta kale dad aan lagu kalsooneyn waa la siin karaa marka taa waxaa caddaynaa aadan barra in lagu kalsoon yahay soomaali weyna lagu kalsoon yahay annaga naftaa inaynu ina cadiliyo anaana laakiin waxaan ii sheegaynaa aadan barra waan u wada siminay annaga dhabaa waxay kutusaysaa labada xisbi midna raila uu hogaaminayo midna ruto dhammaan aadan barra madax ayuu loo yeelo soomaali haddii anaana midda kale maanta u joogta waxaa waaye mahadnaq aan dawladda mahadnaqayno nafaaska wasiirka nala siiyey wasiirkeena c s aadan c s aadan kolley wax ka weyn ayuu maanta u qalmaan leenahay waayo waa nin soomaalida meelay joogtaba matalaya